dheeraad ah oo ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dad iswakoysa ahaa oo ku dhintay dhismayaal ku soo gumay magaalada muqdisho maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso oo maanta xukun dilka gashaa ku gudisay dad dil ka geystay magaalada boosaaso taliyaha ciidanka xooga dalka oo markii heeriyasa ka hadlay sababta ciidanka ay uga soo baxeen xarumaha dagaalka wararka dibadda waxaa ugu waaweyn
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagaal holselgrm saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays basta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdrin iyo marimaas sagaal holseladis hadda macnaha hadda caadi waa waan isku kala muhiimadda ciwaanada koowaad waa bis war safamayno
markale dur wanaagsan dhegeystayaal waa khamiis taariikhu waxay ku beegan tahay kow iyo soddonka bisha sideedaad ee agoosto sanada laba kun saddex iyo labaatan waxaad hesheen qodobadii ugu waaweynaa warkeena dumarkana saaxiibayaal u diyaar garooba iyaga faahfaahsan aynu ku bilownay warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay dad isku quus ah oo ku dhintay dhismayaal kusoo dumay magaalada muqdisho warbixintan waxaa eegeysaa safa cusmaan
afar dabaq gaarsiiyey waxaa la dhahay inoo joojiya ninka guriga iskalaha wuxuu dhahayey dabaqaan inaa dabaq kale igu daraa la rabaa ninka kale injineerka taa waa diidiyey meeshaan waxaa ka dhacday masiimo rabbaaniya oo weyn xaqiiqatan waxaanoo kale weli soomaaliya waa ku yaryihiin kama aynan dhicin dabaqan iga dambeeya waxaa ku socday dhismo waa uu dumay waxa uuna saameeyey dhammaan guryaha hareerihiisa ahaa taasoo sabab u noqotay sida la sheegay dhimashada saddex ilaa afar qofood oo isku qoys ahayd dhacdadan ayaa waxa ay ka dhacday degmada howlwadaag ee gobolka banaadir gaar ahaan suuqa bakaaraha carwa liimoone agagaarkeeda waxaa la sheegay in dabaqan uu lagu bilaabay markiisii hore afar biyaano ninka iska leh oo markaasi codsaday sida la sheegay in afar kale lagu daro ayaa sabab u ahayd in uu dumo sida ay sheegeen dadkii aan halkan kula kulannay oo eed kulul dusha ka saaray milkiilaha gurigan oo markaasi ay sheegeen inuu sabab u ahaa in gurigan uu dumo ee khasaaraha intaa la egna uu geysto
meeshaan waxaa ka dhacday masiimo rabbaaniya oo weyn xaqiiqatan waxaanoo kale weli soomaaliya waa ku yaryihiin kama aynan dhicin marka waxaan leennahay dadkii dhinta allah u naxariisto dadka mataqaanaa maalka uu ka burburay oo gurigan uu ka burburana ayaguna samari min allah ka siiyo intaas waxaan ku darayaa aniga waddadan subax walba oo ku soo shaqo tagaa maalin walba inta badan waa ku soo shaqo tagaa maalin dhifa maahane shalaa ugu dambaysay meeshaan waa maray dabaqaan muddo kooban ayuu dhisnaay weliba shaqaa ka socotay waxaan isleeyahay aniga injineer miihi shaqalaha ka shaqaynayna miihi laakiin qaabka markaan fiiriye aniga meeshaan si xowliyaan ku mari jira macnaha orada sababtoo ah qofku wuu dareemi karaa gurigan dabaqa oo macnaha intaasoo biyaano sagaal biyaano miya amase siddeed biyaano ah miya ma aqaano ah laga dhisay xaqiiqatan wax waxa waaye wax aan suurtagalayn waaye sababtoo ah gurigaa la dhisaa biyaana la saaraa ayadoon waqti aysan qaadan ayaa mid kale dul saaraya sax ma ah dad badan ayaa ku dhintay carruur iyo ilmo afar qofood ayaa ku dhimatay injineer hore u dhisaayey inuu muxuu ahaay afar dabaq gaarsiiyey waxaa la dhahay inoo joojiya hataa waa la sheegay ninka guriga iskalaha wuxuu dhahayey dabaqaan inaa dabaq kale igu daraa la rabaa ninka kale injineerka hataa waa diidiyey injineer kale u wacayaa la dhahay afar kalea lagu daray khasaaraha inuu saas ku imaadaa u malaynaa aniga dhibaato saasay ku imaada adiga hadda siddeed biyaano ah markuu soo dumaayay dabaqan waaba cusbaayba hadda dhowleba dhismiistayna waxyar hadda hoosaa laga deganaa korataa weli lama deginba musiibadan waa musiibo cusub aan soomaaliya hore ugu dhicin oo nagu cusub waaye ilaahi subxaana wa taala ummadda ka badbaadiyey ama had iska leh meesha meesha ummadda ugu badneed waaye oo bakaaraha oo soomaaliya caasimadda soomaaliya ku taallo waaye marka gurigu waxa waaye wakhti badan ma qaadanin saan aniga waa joogay markii la bilaawaayey asigoon dhammaanin oo kalbar maraay ayaan isdhahnay warna gurigaan darad la bilaabay goormaa la dhamay marka musiibo rabbaani ah waaye ummadda ilaahay waxa waaye dhibkii meesha ka dhacay ummad badan kama wax kama gaarin laakiin hantaa ku burburtay hoolaa ku burburay marka waxaan leeyahay injineerada iyo guryaha markii la dhisayo guryaha sidaan loo dhisayo oo kale macquul ma ahan waa inay guri damaanad ay leeyihiin ma ahan wax ku cusub gobolka banaadir in dhismo uu dumo balse waxaa horey loo arki jiray inay soo dumaan guryaha qadiimiga ah ee sanooyinka badan dhisnaa gurigan ayaa ah mid cusub waana midda uu qof weliba isweydiinayo waxa sababay in dhismo cusub oo weliba aan la dhammaystirin uu si sahlan ku dumo gudoomiyaha gobolka iyo mas-uuliyiin kale ayaana gaaray halkan si ay u indhindheeyaan khasaaraha ka dhashay inta uu gaarsiisan yahay safiya cismaan cabdulle dalsan t v muqdisho
dhinaca kalena golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya ayaa maanta meel mariyay heshiisyo ay kaleen dalalka etoobiya iyo soomaaliya shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya oo guddoomiyey ra-iisul wasaaraha dalka xamse cabdi bare ayaa looga hadlay amniga guud ee dalka iyada oo lagu meelmariyey heshiisyo is afgarata oo ay wada galeen dowladaha soomaaliya iyo etoobiya heshiiskan ay wada gaareen labada dowladood ee uu golahu meelmariyey ayaa la xiriira arrimaha dibadda caafimaadka waxbarashada warfaafinta dalxiiska iyo dayeenta maamulada dawliga ah sidoo kale shirka golaha wasiirada ayaa looga dhageystay warbixino la xiriira amniga guud ee dalka wasaaradaha gaashaandhiga iyo amniga gudaha oo soo bandhigay howlgaladii ugu dambeeyey ee lagu xireeyey islamarkaana lagu xasilinayay dalka golaha ayaa bogaadiyay guulaha ay ciidamadu ay ka gaareen furimo ama ay gaareen furimaha dagaalka ee al-shabaab lagu baacsanayo wuxuuna goluhu hoosta uga xariiqay muhiimadda ay dalka u leedahay xoreynta
markan haddii aynu egno maxkamadda maamulka puntland ayaa maanta waxay xukun dil toogasho ay ku fadhisay ragga dil ka geystay magaalada boosaaso maxkamadda darajada koowaad ee magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa maanta oo khamiisa waxay xukun dil toogasho ay ku fadhisay laba nin kuwaas oo lagu heray dembi ah in ay dil ka geysteen magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari gaar ahaan deegaan lagu magacaabo ceel daahir oo ka tirsan gobolka bari ragga xukunka dilka toogashada lagu fuliyay ayaa waxaa lagu kala magacaabi jiray cabdirashiid saciid axmed iyo maxamed cabdulaahi cali waxaana xeerdhaalinta maxkamadda ay sheegtay in ay si toosa u direen ama ay dil u geysteen oo bareer ah marxuumad lagu magacaabi jiray firdowse warsame muuse oo kamid ah dadka deegaanka deegaanka ceeldaahir maxkamadda darajada koowaad ee boosaaso iyo tan racfaanka ayaa isku raacay in xukun dil toogashaa lagu fuliyo labada nin iyagoona ugu dambeyn saake oo khamiiseed lagu fuliyay xukunkii qisaasta ah goobta ay dilka ka dhaceysa ayaa waxaa ku sugnaa qaar ka mid ah ehelada marxuumadda la dilay iyo sidoo kale xubno kale oo ka socday dhanka dadka iyaguna ama ragga iyaguna geystay falka hore ee saakay iyaguna dilka toogashada lagu fuliyey si kastaba puntland ayaa waxay hore dilal toogashaa ugu fulisay rag dilal ka geystay deegaanadeeda
danka kalena abgaan axmaki xaaji banaadir ayaa ka gaacsiideeyey keeradii ku timi shaqiiq maxamed cali oo ka tirsan afaniinta hawaaberi alla u naxariistay waxaa maanta lagu aasay qabuuraha isku guusiya degmada xamartija bee gobolka banaadir abgaan sadiiq axmed cali oo ka mid ahaa abgaanada soomaaliyeed abgaanka ayaa maalmahan xanuun xanuun uu la socday xalay uu geeriyooday gurigiisa uu ku yaala degmada waaberiga gobolka banaadir allow naxariistay abgaan sadiiq axmed cali ayaa waxa uu ka mid ahaa kooxda howlada hawaaberiya tan iyo kun sagaal boqol todobaatamiyadii aaska abgaanka ayaa waxaa kasoo qayb galay abgaano dad saaxiib dhowla ahaa marxuumka qaar ka mid ah qaraabadiisa iyo dadyow kale ugu horeyn waxaa aaska abgaanka ka dacsi ka hadlay maaray ku-xigeenka wakaalada murtida iyo wacyigelinta qaranka abgaan maki xaaji banaadir waxaana uu dacsi ama dacsi u diray ehelka asxaabta qaraabada iyo abgaanada soomaaliyeed waxauna alle uga baryay inuu geeyo jannadii firdowsa
inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan u tacsiyeynaynaa allah u naxariistay marxuum sadiiq axmed cali oo xalay ku geeriyooday caasimadda soomaaliya magaalada muqdisho degmada waaberi aaskiisa ayaan hadda joognaa khabrigiisa allah u nuuriyo kitaabkiisa midigta allah ka siiyo horteenna allah cafiyo janatul firdowsa ilaahay ha ka waraabiyo dhammaan carruurtiisa walaalihiisa ehelkiisa kharaawadiisa tolkiisa sokeeyihiisa saaxiibbadiisa oo annagaba kow ka nahay dhammaanteen samir iyo imaan allah naga wada siiyo wuxuu ka mid ahaa odayaasha hobollada qaranka ee waa beri dhammaan abwaaniinta heesaaga museshinka dhammaan hobollada qaranka ee waa beri samir iyo imaan ilaahay hanaga wada siiyo adduunkan laislama joogaayo iga horey aan kaa dambeeyo le waaye khafkaad shalay aragti maanta ma arkaysid khafkaad maanta aragti beri ma arkaysid naf cajasheeda dhammaatayna cid baajin karta ma leh walan yuakhir allaahu nafsan idaa jaa ajaluhaa laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuun kullu nafsin daa'iqatu lmowt وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع
كان هو بريمير ولد لعب ودر صاحب كذا markana haddii haynano xubintidan waxa ay sheegtay in ay joojisay islamarkaana ay maamulka puntland ayaa si rasmi a u shaaciyey inay gebi ahaan joojisay nidaameyntii fursooyinka soomaaliya ee lagu magacaabo somerset waxaa la sheegay in puntland ay gebi ahaanba ay joojisay arrintaas kadib war-saxaafadeeda kasoo baxay maamulka waxaana la sheegay in maamulka dowladda waa maamulka puntland ayaa si rasmi a u shaaciyay inay gebi ahaanba ay joojiyeen nidaamkii furdooyinka soomaaliya war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda maaliyadda maamulka puntland ayay ku sheegtay inay joojisay sistamkii furdooyinka soomaaliya ee ganacsatadu ku dalba jireen caddeynta alaabta qoraalka wasaaradda ayaa waxaa lagu cadeeyay puntland hirgelisay nidaam furdooyin ah oo u gaar ah islamarkaana arrintaas ay puntland gaar u tahay waxaa loo guuray habka kombyuterisidka ah oo u gaar ah maamulka puntland ayaa lagu jiray qoraalka kasoo baxay wasaaradda wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka puntland ma faahfaahin sababta ay ugu gurtay nidaamkii guud ee furdooyinka soomaaliya ay hore isticmaali jirtay
hadda halkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa raadiya rasmi muqdisho markaana haddii aan eegno akhbaaraadka dibadda tirada dad badan ah ayaa waxaay waxaay ku hoobteen dab ka kacay dalalka koonfur africa iyo sidoo kale dalalka philipiin ugu yaraan lixdan iyo saddex qof ayaa ku dhintay in ka badan afartan kalena oo ay ku dhaawacmeen dab sakriya dhexe ee xalay ka kacay dhismo shan dabaq ah oo ku yaala faras magaalaha johannesburg ee dalka koonfur africa afhayeenka adeegka maareynta musiibooyinka ee dalkaasi robert mulasi ayaa sheegay inay soo saareen meydadka lixdan iyo saddex qof oo ku dhex gubtay dhismo ku yaala bartamaha magaalada ganacsiga ee johannesburg mulasi oo la hadlay warbaahinta maxalliga ee insa waxa uu xusay inaysan kala cadeen waxa sababay dabkaasi oo ka kacay ama oo kacay xilli habeen ah afyeenka waxa uu tilmaamay in laga cabsi qabo inay dirada dhimashada sii kororto maadaama ay jiraan dad dhaawacmay oo ay xaaladooda ay aada u liidato dhismaha dabka qabsaday oo hoy u ahaa dadka ay guryo la-aanta hayso ayaa waxaa ku noolaa in ka badan laba boqol oo qof dhinaca kale lix iyo toban qof ayaa ku geeriyootay saddex kalena oo ay ku dhaawacmeen dad isnaga kacay dhismo ku yaala dalka philipiin abaara kow iyo tobankii qatar afartan iyo afar daqiiqo ee saaki waxaa oo saaki oo khamiisa ayuu dadku qabsaday dhismo ee deegaan uga kooban ee madbacad warshad iyo guri la deganaa ugu yaala duula dandin sora oo ka tirsan magaalada ee quison waxaa waaxda degdeg waaxda degdemiska dalkaasi ayaa sheegay inay muddo saddex saacadood ku qaadatay inay debiyaan dabka ka kacay dhismahaasi iyadoo la baarayo waxaa sababay dabka khasaarahaasi geystay gurmadka kooxaha debdemiska waxaa la sheegay inay shan iyo toban daqiiqo kadib u dhaceen kadib markii ama shan iyo toban daqiiqo ay dib u dhaceen kadib markii ay xayiraad kala kulmeen ciriiriga wadooyinka qulqulka daadadka roobka da-ayay iyo iyagoo la siiyey warbixin qaldan oo ku aadsan goobta uu ku yaalo dhismaha dadka uu qabsaday in ka badan ama inta badan dadka ku dhintay dhacdadaasi ayaa ayaa ah shaqaalihii warshada iyo qoyskii deganaa guriga halka saddexda qof ee badbaaday ay dhaawacmeen kadib markii ay kasoo boobeen ama kasoo boodeen dabaqa labaad ee dhismahaasi gudaha dhegeystayaal warkii duulaas kala socoteen raadiyo dalsane muqdisho waa nagaintaa
wararka adla haysaa hoobsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talal hel